alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin alcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin sala allahu waslama wbaaraka calaa cabdihi warasuulihi muxamadi wacalaa aalih saxbihi waslama tasliima kaiira kelmadda biidni illaahi tacaala aynu qaadan doonaa waxay ku saabsanaan doontaa keliyaynta ilaahay jalla wacalaa la keliyeeye ah ahmiyadda iyo qiimaha uu leeyahay iyo midhaha wanaagsan ee laga goosanayo waa mowduuc runtii qof kasta oo muslimo quseeya ugu horraynna walaalayaal towxiidka iyo keliyaynta ilaahay jalla wacalaa la keliyaynaya macnaheedu waxa weeye ifraadullaahi bimaa yakhtasu bih ilaahay xuquuqdiisa uu gaarka u leeyahay in loo gaar yeelo oo keligii la siiyo xuquuqdaasi ilaahay uu gaarka u leeyahayna waxay ka imanaysaa dhinac saddex dhinac dhinaca koowaad waa ilaahay jalla wacalaa afcaashiisa keligii buu wax abuuraa keligii buu wax arsaaqaa keligii buu mulkiga leeyahay keligii buu wax maamulaa koonkan uu maamulaa iyo ilaahay jalla wacalaa afcaashiisa kale ee faraha badan waa kay ahlulcilmigu ku magacaabaan towxiid arububiya iyo nooca labaad oo ah ilaahay jalla wacalaa magacyadiisa qiimaha badan iyo tilmaamihiisa dhammayska tiran in loo gaar yeelo iyo jihada saddexaad ama arrinka saddexaad oo ah ilaahay jalla wacalaa cibaadada ay addoommuhu ay caabudayaan inay u gaar yeelaan marka ilaahay jalla wacalaa xuquuqdiisa caynkaasa iyo dhinacyada in laga keleeyay ayaa towxiid la yidhaahdaa halkaa kolkaa waxaynu ka fahnay towxiidku inuu saddexdaa qaybood u qaybsamayo saddexdaa qaybood inuu yahayna qur-aanka iyo sunnada ayaa lagala soo baxay walaalayaal noocyadaa towxiidka waxa ugu muhiimsan towxiidu aluluuhiya ama towxiidu alcibaada oo macnihiisu yahay ifraadullaahi subxaanahu bilcibaada ilaahay jalla wacalaa cibaadada in loo gaar yeelo keligii la caabudo waayo qaybtaasi towxiidululuuhiya la yidhaahdaa waa kii ay isku hayeen rusushii ilaahay jalla wacalaa uu soo diray iyo dadkii cadowga u ahaa ee beeniye ee ka hor jeeday towxiidkay isku hayeen buu ahaa waayo dhammaan rusushu waxay ku baaqayeen an icbudu llaaha wajtanibu taaquut ilaahay jalla wacalaa caabuda oo xaqiisa siiya keligii wax alla wixii aan ilaahay ahayn ee la caabudana ka fogaada waa taaquudkaase oo iskaga durka sidaa awgeed baa towxiidkaasi wuxuu ka kooban yahay ama uu leeyahay laba tiir iyo laba rukni labadaa tiir oo kale ah nafyu waalihbaat in waxna la diido waxna la sugo nafyiga ama waxa la diidayaa waxa weeyaan nafyu alcibaadati can kulli maa siwa allah cibaadada in loo diido cid kastaoo ilaahay jalla wacalaa aan ahayn waxa la sugayaana waa ihbaatu alcibaadati lilaahi waxdahu laa shariika lah cibaadada ilaahay jalla wacalaa oo keliya waa in loo sugo waayo cibaadada oo ah magac guda ballaadhan oo koobaaya wax kastoo ilaahay jecel yahay raallina uu ka yahay waa xaqun khaalisun lilaahi jalla wacalaa waa xaq ilaahay oo keliya uu leeyahay cid lalina aanay jirin haddaynu hoos ugu sii daadegno macnaha noocaase ah in ilaahayna la caabudo ciddii kalena cibaado aan la siinin oo cibaadada loo diido waa macnaha ay xambaarsan tahay kelmadda weyn ee qotada dheer ee laa ilaaha ila allaahu la yidhaahda waayo laa ilaaha ila allaah macnaheedu waxa weeyaan laa macbuuda xaqun ila allaah mid la caabudaa xaq ma aha ilaahay mooyaane ilaahay jalla wacalaa ayuunbay cibaadadiisu xaq tahay keligii kelmaddaasaa markaa ka kooban labadaa tiiraynu sheegayno oo kale ah annafyu waalihbaat oo laa ilaaha marka la yidhaahdo waxa cibaadadii loo diiday iyo mutaysigeedaba cid kastoon rabbi ahayn jalla wacalaa ila allaahu marka la yidhaahna cibaadadii ayaa waxaa loo sugay ilaahay oo keliya jalla wacalaa walaalayaal towxiidka noocaasi ahmiyadiisa iyo qiimihiisu aad iyo aad buu u wen yahay halkanna kuma soo koobi karro laakiin wax ka mida inaynu isxasuusinno ayaa muhiim ah waa marka koowaadee walaalayaal towxiidku waa awalu waajibin cala alcibaad waa waajibka ugu horreeya ilaahay jalla wacalaa addoomihiisa saaray taana waxa u deliila waxa ugu horeeya dadka loogu baaqayaa waa tawxiidka weeye waxa ugu horeeya la farayaana waa tawxiidka weeye sidaa awgeed baa rasuulkeenna sharaftay calayhi salaatu wasalaam lamaa bacatha mucaadan ila alyamani qaala lah innaka ta'tii qowman ahla kitaabin falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah markii rasuulku sannadii tobnaad ee hijriga calayhi salaatu wasalaam oo saxaabigii cilmiga badnaa ee mucaad ibnu jabal la odhan jiray u diray yaban dardaarankuu siiyey iyo farriintuu faray waxaa ka mid ahay dad ahlulkitaabaad u tegaysaa oo waxay ahlulcilmigu yidhaahdaan dadkii markaa yaban degganaa ayaa ahlulkitaab u badnaa ahlulkitaabkana waxaa la ydhaha yahuudiyo kiristaanka dad kalena way joogeen markaa dadkaa u tagta waxa ugu horreeyeed ugu baaqdaa ha noqdo shahaadatu an laa ilaaha ila allah qirista la qiro mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin ilaahay mooyaane jalla wacala kolkaa shahaadatu an laa ilaaha ila allah waa hiya tawxiid halkaa waxaynu ka arkaynaa ahlulcilmiguna ka deliishadeen tawxiidku inuu yahay waajibka ugu horreeya waayo dadkaa gaalada ah ee loo diray ducaadda iyo saxaabada iyo culimmada loo diray waajib ka weyne hadduu jiri lahaa tawxiidka dee isagaa la horraysiin laha la odhan laha ugu yeedha mar haddii isaga lagu bilaabay waxay taasi deliil cad u tahay tawxiidka waajib ka weyne inaanu jirin sidaa uu yahay awalu waajib ayuu aakhiru waajibna u yahay sida alcallaamatu ibnulqayimba madaariju saalikiinka uu ku tilmaamayo waayo qofku marka uu il daran yahay ee uu sakaraadayo waxa mashruuca ah in loo laqino laa ilaaha ila allah tawxiidka in loo laqimo oo wuxuu rasuulkeennu yidhi calayhi asalaatu wasalaam laqinuu mowtaakum laa ilaaha ila allah kuwiina dhimanaaya waxa u laqintaan waa marka qofku uu dee laga dareemo markaa calaamaadkii geerida ee ay ka gurmayso xaaladda adag uu ku jiro u laqima laa ilaaha ila allah sababta loogu laqimayana xadiidka kalaa caddeeyey oo wuxuu rasuulkeennu yidhi calayhi asalaatu wasalaam man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allaahu dakhala aljanna qofka hadalkiisa ugu dambeeya uu noqdo ee adduunyada uu kaga baxaa kelmaddaa qiimaha badan jannada ayuu galaa sidaa awgeed baa qofku marka ay naftu ka sii baxaysa in kelmaddaa ilaahay waafajiyaa waa min calaamaati xusni alkhaatima waa waxyaabaha tilmaamaya qofka khaatumo wanaagsan in loogu khatimay ilaahay khaatimo wanaagsan ha inoogu khatimo walaalayaal tawxiidku waa aclaa shucabi aliimaan iimaanka laagihiisa iyo qaybihiisa qaybta ugu sarraysaa waa tawxiidkaa weeye oo xadiidu abi hurayra fii saxiixayn wuxuu rasuulkeennu lahaa calayhi asalaatu wasalaam wuxuu rasuulkeennu yidhi calayhi asalaatu wasalaam yacni wuxuu ka warramay aliimaanu bidcun wa sabcuuna aw bidcun wa situuna shucba faafdaluhaa qowlu laa ilaaha ila allah wa adnaaha imaatat aladaa can alariiq walxayaau shucbatun min aliimaan iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan qaybood aba dhowr iyo lixdan qaybood ee shucbada iyo qaybta ugu sarraysaa waa laa ilaaha ila allah ta ugu hoosaysaana waa wixii dadka dhibaayo oo dariiqa laga suuliyo laga hagaajiyo xishoodkuna waa qayb iimaanka ka mida baa rasuulku yihi calayhi asalaatu wasalaam sidaa awgeed baa xadiidkaa waxaynu ka qaadanaynaa laa ilaaha ila allah shucabka iimaanku uu ka kooban yahay qaybihiisa waa ta ugu sarraysa laa ilaaha ila allahna tawxiidkii bay sheegaysaa waayahay la-aanteedna shucbada tawxiidka ah ee laa ilaaha ila allah ah la'aanteedna shucabka kale oo dhami ma asaxayaan oo qofka waxba u tari maayaan laa shucbada salaadaan asax ahayn walaa ta soomka ayaan asax ahayn walaa kuwa kale ayaana sax ahayn ilaa qofku uu la yimaado tawxiidka halkaa kolkaa waxaynu ka arkaynaa walaalayaal in tawxiidku uu yahay ka acmaashu ay ku ansaxayso oo tawxiid la'aan haddaanu qofku qof muwaxida ahayn ee wax camaloo wanaagsan laga aqbali maayo kana ansixi maayo sidaa awgeed baa waa seeskii tawxiidku weeye waa seeskii diinta waa seeskii islaamka qofku marka uu doonayo inuu badbaado fi dunya waalaakhira markuu doonayo imtixaanada waaweyn ee nagu soo socda ee ka qabrigu ka mid yahay ee ka qiyaamuhu ka mid yahay inuu badbaado waa inuu waxa weeye tawxiidka hagaajiyo seeskiisa u adkaysto oo uu hagaajiyo waxaynu naqaanaa hadda qofka doonaya guri adag inuu dhisto ama fooq inuu dhistaa sees adag adag adag buu marka hore dhiga marka la doonayo guri shuba ama fooq ah ama dhowr dabaqa in la dhiso iyo marka la doonayo guri yaroo iska jiinga dushiisu tahay in la dhiso seeska isku si looma adkayo soo caynkaa maaha towxiidkani markaa waa seeskii islaamka qofku inuu seeskan hagaajiyo oo uu saxo oo uu toosiyo ayaa walaalayaal lagama maarmaana sidaa awgeed baa qur-aanka oo dhammi aynu akhrino oo dhammi waxay ahlulcilmiga qaarkood yidhaahdeen dhammaantii towxiidkuu ka hadlaya laga soo bilaabo faatixada la soo wado ilaa suuradda la yidhaahda naas la soo gaadho waayo haddaynu eegno boqol iyo afar iyo tobanka suuradood faatixada ayaa xagga sare marka lagaga yimaado ugu horraysa xagganna waxa uga hoosaysa suuratu naas labadaas suuradoodee midna uu ka bilaabmayo midna uu ku dhammaanayaa labaduba tawxiidkay ku saabsan yihin waxay taasi tilmaamaysaa bay ahlulcilmigu yidhaahdeen in alla intaa u dhaxaysaana inay tawxiidka ku saabsan tahay dhinac kale marka laga eego qur-aanka suuradda ugu weyni acdamu suuratin fi lqur'aan waa suuratu lfaatixa weeye waa suuraddaa faatixada ee qof kastoo inaga mid uu xifdisan yahay sha'nigeedu walaalayaal yaanu inala yaraanin aad iyo aad buu sha'nigeedu ilaahay agtiisa u weynyaa iyadoo sidaa u gaaban ayaa haddana waa acdamu suuratin fi lqur'aan waa suuradda qur-aanka ugu weyn weeyaan sidaa awgeed baa ilaahay jalla wacalaa uu ina faray ragcad walba inaynu akhrino shanta salaadood haddii ragcadahooda la ysu geeyo waa toddoba iyo toban ragcadood bay noqonayaan shanta salaadood ee faralka ah markaa qofka aan habeenkii iyo maalintii sunno kalaba la iman faralka mooyaane wuxuu akhriyayaa faatixada toddoba iyo toban jeer ka salaadihii kalee sunnooyinkaha la yimaada ee rawaatibtii la yimaada ee salaatuduxadii iyo salaatuleyshii iyo salaadaadkii salaadihii kale la yimaadaana in badan oo badan buu akhriyaya suuraddaasi almuhim waa acdamu suuratin fi lqur'aan tawxiidkay ku saabsan tahay oo qaybteeda hore waa ilaahay jalla wacalaa oo la ammaanayo alxamdu lilaahi waa tawxiid rabbi alcaalamiina waa tawxiid alraxmaan alraxiim waa tawxiid maaliki yowm iddiin waa tawxiid iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciinna waa tawxiid kii ayay ku caddahay baaraka allaahu fiikum ka kaalay qur-aanka aayadda ugu weyni waa aayatulkursida acdamu aayatin fi lqur'aan taasi suuraddii bay ahayd hore aayadda qur-aanka aayadihiisa ugu weynina waa aayatlkursi aayadda la ydhaahda aayatlkursiy weeye aayatulkursina waxaa loogu bixiyey lianna kursigaa ilaahay ku sheegay dhexdeeda aayaddaasina waxay ku saabsan tahay towxiidka qur-aanka suuradda u dhigantaa hulusulqur'aan qur-aanka saddex daloolow dalool ahaan suuradda u dhigantaa waa suuradda la ydhaahdo suurat likhlaas ama qul huwa allaahu axad aynu u naqaano iyaduna towxiidkay ku saabsan tahay sidaa awgeed baa nin saxaabi ah oo akhrii jiray markii uu ku sifeeyey inay tahay sifatu raxmaan ilaahay jalla wacalaa sifadiisii oo ay ilaahay ka warramayso rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrinkaa uu u iqraariyo uu u sugay oo macnihii waxa weeye kuma diidin ama kuma qabsan walaalayaal halkaa kolkaa waxaynu ka garanaynaa qur-aanku sida uu uga warramay towxiidka bale beej kastood soo rogtiyo meel kastood isidaa akhriba waad ka helaysaa ahmiyadda towxiidka waxayna tusaaya walaalayaal qofku haddii towxiidkii uu qiro oo uu la yimaado wax khilaafsan oo burinaayana aanu la iman naftiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisuba xaaraan bay noqonayaan maalkiisana xaqdarro lagaga qaadi maayo macsuum buu noqonayaa dhiiggiisana xaqdarro lagu daadan lagu daadin maayo xadiidkii taariq ibnu ashyam fii saxiixi muslim wuxuu rasuulku lahaa calayhi asalaatu wasalaam man qaala laa ilaaha ila allah wa kafara bimaa yucbadu min duuni illaah xaruma maaluhu wa damuhu wa xisaabuhu cala allah qofka kelmaddaa qaaliga ah ku dhawaaqee yidhaahda kii aan odhan baa baxaya oo kii aan odhani muslim iyo muwaxitoona maaha ee wa kafara bimaa yucbadu min duuni illaah wax allo waxa ilaahay kayrkii la caabudaa ee kala duwanna ka gaalooba ee cibaadadooda markaa ka gaalooba kaasi maxaa uu helayaa muxuu leeyahay xaruma maaluhu wa damuhu dhiiggiisa iyo maalkiisuba waa xaaraan wa xisaabuhu cala allaah xisaabtiisuna ilaahay bay saarantao mar hadduu mu'min noqday innagu dhiiggiisana waynu badbaadinaynaa maalkiisana waynu badbaadinaynaa wixiise kale uu galo ilaahay baa jalla wacalaa dee kala xisaabtamaya weeye walaalayaal halkaa kolkaa waxaynu ka qaadanaynaa qofka muslimka ah ee wax islaamnimadiisii burinaya aan la imani waa macsuumu dam dhiiggiisu waa macsuum lama daadin kare layskamana dili karo dhowrkii shay ee rasuulkeennu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu dee la yimaado mooyaane sida inuu qof kale oo muslima ogaanu dilo ama isagoo guur hore soo maray inuu sinada faaxishada laydhaa ku dhaco waxyaabaha noocaasa inuu la yimaado mooye dhiiggiisu waxa weeye waa mid la dhowrayo ilaa shan bisababi tawxiid walaalayaal towxiidku waa ka ilaahay jalla wacalaa jinka iyo insigaba daraaddii u abuuray oo ilaahay isku soo wada duuduub oo jinka iyo insigaba wuxuu u abuuray inay caabudaan oo cibaadada ay u gaar yeelaan ilaahay jalla wacalaa in cibaadadiisa iyo xaqiisa loo gaar yeelaana waa towxiidka aynu sheegayno weeye ilaahay baa qur-aanka ku yidhi wamaa khalaqatu aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun jinka iyo insiga umaan abuurin wax kale inay icaabudaan oo cibaadada ay gaar yeelaan mooyaane oo cibaado uun loogama jeedee waxaa loo jeedaa cibaado ilaahay jalla wacalaa khaalis u ah oo ilaahay u badhaxtiran baa loo jeeda sidaa awgeed baa waxaynu halkaa ka arkaynaa xadiidka ka warramaya ilaahay jalla wacalaa nebi aadam inuu la hadlay oo waxyaaba markaa isweydiiyeen dabadeetana rabbi markii dambe uu ku yidhi walowlaahu maa khalaqtuka haddii nebi maxamed aanu jiri lahayn koomaan abuureenba aadamow xadiidkaasi waa xadiid dheera intaasaa ugu dambaysay inuu yidhaahay xadiid markaa rasuulka aan ka sugnayn calayhi salaatu wasalaam baynu halkaa ka garanayna oo sannad ahaan uma sugna oo sanadkiisa waxaa ku jira nin la ydhaha cabdiraxmaan ibnu zayd ibnu aslam oo ay ahlulcilmigu yidhaahdo waa matruuk yacnii aad buu daciif u ahaa warkiisa looga qaateen ma aha xagga marka la eega macnihiisuna qur-aanku ka hor imanaya oo ilaahay nebi aadam calayhi salaatu wasalaam iyo durriyaddiisii oo in alla intii ka farcantay ah iyo xataa jinka nebi maxamed dartii umuu abuurin cid kale darteedna umuu abuurine cibaadada darteed buu abuuray inay isaga caabudaan oo ilaahay jalla wacala ay addooma u noqdaan sidaa awgeed baa tawxiidka ahmiyad iyo qiimaba taasaa ugu filan inuu yahay ilaahay jalla wacalaa xaqiisii rususha oo dhammi walaalayaal dhammaantood laga soo bilaabo nebi nuux calayhi salaam ilaa lagu soo joojiye nebigeennii muxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay uu ku khatimay rususha iyo ambiyada dhammaantood towxiidkaasi ayay dadka ugu baaqayeen dhammaantood towxiidkaasi ayay dadka farayeen waxay isku waafaqsanaayeen in ilaahay jalla wacalaa la caabudo cid kasta oo makhluuq ahoon ilaahay ahaynna jalla wacalaa cibaadadooda laga fogaadoo laga beri noqdo waxaynu qur-aanka ku aragnay iyadoo ilaahay rusul badan uu kaga warramayo inay qoomkoodii ku yidhaahdeen ucbudu llaaha maa lakum min ilaahin hayruh qoomkayow ilaahay caabuda macbuud xaq ahoon isaga ahayn malihidina ilaahay jalla wacalaa caabuda iyadoo mashaakilka dadku ay kala duwanaayeen oo had iyo jeer markaa ay dee qaarba mushkiladi haysatay ayaa haddana rusushii ilaahay soo diraya waxay ka sinaayeen addacwatu ila atawxiid wa nafyu shirki towxiidka in dadka loogu baaqo shirkigana markaa la diidoo meesha laga saaro haddaynu walaalayaal eegno midhaha laga goosanayo towxiidku aad iyo aad bay u fara badan yihiin waxaa ugu horraysaa jannadaa towxiidka lagu gelayaa waxaa dhammaanteen aynu doonayno masaajidkayna keenay aynu u tukanayno aynu u soomayno aynu u sadaqadaysanayno aynu u dadaalaynaana waa inaynu ilaahay raalli ahaanshihiisa hello jannadiisa hello ilaahay inoo naxariista weeye haddaba qofku inuu muwaxid noqdo tawxiidkii uu la yimaado oo weliba xaqiijiyo tawxiidkiisa uu hagaajiyuu toosisto oo tawxiidkaa uu ku dhinto oo loogu khatimo waa arrin keenaysa qofkaasi inuu jannada galo xadiidkii waxaa u deliila bukhaari iyo muslimba ay warinayeen caanka ahaa ee cubaada ibnu saamit rasuulka ka warinaya calayhi salaatu wasalaam man shahida an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah wa anna muxammadan cabdullaahi warasuuluh wa anna ciisa cabdullaahi warasuuluh wa kalimatuhu alqaaha ilaa maryama wa ruuxun minh waljannata xaqun wannaara xaqun adkhalahu allahu aljannata calaa ma kaana min alcamal qofka qira shahaadataynka waa laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulu ullah nebi ciisena qira inuu isna addoon ilaahi iyo rasuulkiisii ahaa jannada iyo naartuba inay xaq yihiin qofka qira waa usuushii waaweyneed ee iimaanka qofka ilaahay jalla wacalaa jannada ayuu geynayaa jannada halka uu ka tegayaana ilaan jannadu way kala sarsarraysaa derajo keliya ma aha aad iyo aad bay jannadu u kala sarsarraysaa halka uu jannada ka gelayaana waa halka uu kolba camalkiisa iyo wanaaggii iyo daacadii uu la iman jiray ay gaadhsiiso weeye walaalayaal midho ka weyn jannada inuu qofku galo ilaahay jalla wacalaa uu arko ilaahay raalli ka noqdo oo uu ilaahay yidhaahdo raalli ahaanshahaygan korkiinna yeelay oo dib idinku cadhoon maayo weligay idiin cadhoon maayo ilaan ahluljannaha ilaahay saasuu ku odhanaya ilaahay uu ku casuumo barwaaqada iyo nicmada iyo khayrka iyo wanaagga uu jannada dhigay ee rabbi ku sifeeyo xadiisulqudsiga inuu yaallo jannada maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar waxaa lagu helayaa tawxiidka midho markaa midhaha ka weynina ma jiro waxaa kale oo tawxiidka lagu helayaayoo samare iyo midho labaad ah in naarta laga badbaado oo qofka muwaxidkaa ilaahay jalla wacalaa bisababi tawxiidih ayuu naarta kaga badbaadinaya ilaahay naarta haynagaga badbaadiyo xadiidkii bukhaariga iyo muslimka ee citbaan ibni maalik wuxuu rasuulku lahaa calayhi asalaatu wasalaam xadiid dheer buu ahaaye fa ina allaha xarama cala annaari man qaala laa ilaaha ila allah yabtagii bidalika wajha allah qofka yidhaa laa ilaaha ila allah kelmaddaa qaaliga ah ilaahay uunbaa xaq lagu caabudaa cibaadadiisu ay xaq tahay qofka kelmaddaasi yidhaahda yabtagii bidaalika wajha allah u fiirso shardigaa weyn isaga oo ilaahay wejigiisa ku doonaya iyada oo odhashadan kelmaddan uu odhanayaa ilaahay dartii ka ah waayo qofku haddii uu yidhaahdo hase ahaatee ilaahay dartii aanu ulahayn ma anfacayso oo munaafiqiintuba way odhan jireen haddana may anficin qofka markaa kelmaddan ku dhawaaqa ilaahay dartiina ay ka tahay ee wejiga rabbi ku doonaaya kaa ilaahay naarta ayuu ka xarima ilaahay jalla wacalaa kaa naarta ayuu ka xarima waa arrin aad iyo aad u weyn weeye waxaa tawxiidka lagu helayaa hanuunka iyo amniga ayaa lagu helayaa adduun iyo aakhiraba oo in ammaan la helo fi dunya waalaakhira iyo in hanuun la helo adduunyada qofku uu dariiqa san ku hanuuno aakhiro marka la tagana waddada jannada lagu hanuuniyo la mariyo waxa u sababoo keenaya tawxiidka aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum alamnu wahum muhtaduun kuwa la yimi iimaanka macnii tawxiidka ee walam yalbisuu iimaanahum bidulmin tawxiidkoodaa aan ku qaldin wax shirki ah haba yaraada eh iyo wax wadaajina hee ulaa'ika lahum alamnu kuwaasi waxay leeyihiin amniga ammaanka dhammayska tiran bay leeyihiin adduun iyo aakhiraba wahum muhtaduuna waana kuwa la hanuuniyo weeye walaalayaal arrimahaasi waa arrimo runtii aad iyo aad u waaweyn weeye waxaa lagu helayaa tawxiidka oo iyaduna arrin aad iyo aad u weyn oon la iloobi karina shafaacada nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam sidaynu ognahay maalinka qiyaamo rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam wuu shafaaco qaadaya oo ilaahay baa jalla wacalaa u fasaxaya cidduu doono inuu u shafaaco qaado oo asxaabtiisa iyo ummaddiisa ahaatay waa arrin isweyddiin mudan qofku inuu markaa isweyddiiyo maxaad ku helaysaa maalinka qiyaamo shafaacada nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam maalinkaa baahida badani jirto maalinkaa dhibta badani jiro maalinkaa baqaha badani jiro maalinkaa cadaaladdu jirta ee qof walba wixii uu kasbaday iyo wuxuu la yimi lagu abaal marinayo maalinkaa qofna cid kale dembi ay samaysay aan dusha laga saarahayn maxaad ku helaysaa maalinkaa shafaacada rasuulka calayhi salaatu wasalaam innahu tawxiidu alkhaalis tawxiidka ayaad ku helaysaa iyo ikhlaaska oo saxaabiga iyo xadiidka badnaa ee qiimaha badnaa ee la odhan jiray abu hurayra radia allaahu canhu wa ardaah ayaa su-aashaa rasuulka weydiiyey calayhi asalaatu wasalaam wuxuu ku idhi yaa rasuula allah man ascadu nnaasi bishafaacatika yowma alqiyaama rasuulka ilaahay ow shafaacadaada maalinka qiyaamo yaa ugu hoodo badan yaa ugu nasiib badan yaa u heli og rasuulku calayhi salaatu wasalaam su-aasha aada iyo aad buu ugu farxay abi hurayrana wuxuu u sheegay inuu xadiidka markaa aad iyo aada ugu dadaalayo iyo inuu markaa ogaa su-aashaa cid isaga ka horraysaa inaanay weydiinahayn rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ascadu nnaasi bishafaacati yowma alqiyaamati man qaala laa ilaaha ila allah khaalisan min qalbih waxa dadka maalinka qiyaamo ugu nasiibiyo hoodo badan shafaacadayda u fiirso qofka yidhi laa ilaaha ila allah khaalisan min qalbih isagoo qalbigiisa ka badhaxtiraya iyadoo ilaahay dartii jalla wacalaa ay ka tahay iyadoo ikhlaas ay ka tahay idan waxaynu arkaynaa towxiidku inuu sababu yahay shafaacada rasuulka calayhi salaatu wasalaam qofku inuu helo walaalayaal towxiidku waxaa kaloo iyadana uu markaa lagu helayaa dadka muslimiinta ahi inay cizi iyo sharaf helaan waana tii sababtay dadka muslimiinta ahi waktigii hore xaaladdii wanaagsanayd ee ay joogeen oo wakhtiyadii hore dadka muslimiinta ah qarnigii saxaabada iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo qarniyadii ku xigay waxaynu garanaynaa dadka muslimiintahay cisadii iyo sharaftay lahaayeen waxay ahaayeen kuwo markaa diinta aada ugu dhaqmoo diinta isku xukuma oo diinta aada u barta waxay ahaayeen kuwo gaalada iyo cadowga ilaahay jebiyey oo cagta hoosteeda geliyey bay ahaayeen iyagaa dhulka ilaahay jalla wacalaa makansiiyey iyagaana ka arrimin jiray ciddii diinta ilaahay ka hor timaada ee isku dayda inay waddada ilaahay dadka ka awdoy ka joojisana waxa weeye way way maaragtay meesha way ka saari jireen waxaynu se garanaynaa arrintaasi inay wakhtiyadan dambe aada iyo aada isu beddeshay dadkii muslimiinta ahaa dulliga la huwiyey iyo dhibaatada ay markaa ku sugan yihiin waynu wada dareemi karaynaa waxaa haddaba cizigaa hore sabab u ahaa iminkana dadka muslimiinta ah inay cizigii helaan inuu ilaahay u gargaaro inay gaalada ka gacan sarreeyaan waxa keeni karaa waa tawxiidka waa ilaahay xaqiisaoo dadka muslimiinta ay gartaan waa ilaahay xaqiisoy la yimaadaan oy hagaajiyaan markaasaa ilaahayna jalla wacalaa uu u gargaaraya u fiirso aayaadka qur-aanka ah wacada allaahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu asaalixaati layastakhlifannahum fi lardi kama istakhlafa aladiina min qablihim walayumakinanna lahum diinahum aladi irtadaa lahum walayubadilannahum min bacdi khawfihim amna yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shaya ilaahay jalla wacalaa wuxuu u ballanqaadayaa dadka iimaanka iyo camalka saalixa la yimi ee suuban inuu u hiilin doono inuu talada dhulka iyo maamulkeeda iyaga u dhiibi doono siduu kuwii ka horreeye wanaagsanaaba ugu dhiibay laakiin maxaa shardi looga dhigay arrinkaa yacbuduunanii laa yushrikuuna bii shaya hay caabudaan oo cibaadadayda cid kale yaanay ila siin baa rabbi leeyahy jalla wacalaa idan hadday dadka muslimiinta ahi shardigaa ka soo baxaan ay oofiyaan ballanqaadkaa iyo yaboohaa ilaahay jalla wacalaa uu ballanqaaday way helayaan shaki taa kuma jiro wallaahu laa yukhlifu almiicaad walaalayaal towxiidku markuu ahaaday ka midhahaas aadka iyo aadka u faraha badan leh ka ahmiyaddaa leh ayaa waxaynu garanaynaa rasuulkeenna muxameda calayhi salaatu wasalaam oo ah kaynu ku dayanayno oo ah ka aynu jecellahay oo ah ka qof kastoo inaga midi uu doonayo maalinka qiyaame in markaa safkiisa lasoo xaadiriyo oo lasoo xashriyo aad iyo aad buu towxiidka ugu dadaalay laga bilaabo maalinkii ilaahay ku soo dejiyey yaa ayuha almuddasir qum faandir warabbaka fakabir oo qur-aankii labaad ee soo degay ahaa ilaa markii sakaraatulmowtku hayey ee uu qaldhaba ayuu baaxadegaayey inta ka dhexle rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam towxiidka wuu faafinay tobankii sane ee ugu horreeye uu maka joogay towxiidka oo keliya ayuu ummadda waxa weeyaan u sheegay sidaa awgeed baa qur-aankii soo degaayey ilaahay jalla wacalaa towxiidkiisa iyo rububiyadiisa iyo afcaashiisa iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo qiyaamaha iyo jannada iyo naarta ayuu markaa ku saabsanaa markii dambena intaanu rasuulku maka ka soo hijiron calayhi salaatu wasalaam salaadda ayaa la waajibiyey leylatu lisra waalmicraaj ayaa salaadaha shantaa lagu soo waajibiyey soo wad markii dambe rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam uu hijrooday markuu jihaadka ku jiro marka uu madiino joogo markii waxa weeye dadka muslimiinta ah ay meelo badan qabsadeen ee diintani faaftay ee towxiidka la fahmay marnaba rasuulku calayhi salaatu wasalaam towxiidka faafintiisa iyo fidintiisa kama tegin waxaynu garan karnaa markii rasuulku sakaraadayo calayhi salaatu wasalaam towxiidka ayuu ka hadlayey oo caaisha waxay tidhi oo sidaa u haysay لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam malakul mowt ku soo degay ee uu qaldhabayey tii u dambaysay ay ku jirtay ayaa mare uu haystee go uu lahaa buu iska saarayay wejiga rasuulku calayhi salaatu wasalaam sakaraadkii iyo dhibtiisu markaa hayse markuu ku cabuuru iska tuurayey isagoo xaaladdaa ku jira rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo aynu dareemi karaa dhibtay leeday gaar ahaan dadka waaweyne ay dareemi karaan ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ilaahay naxariistiisa ha ka fogeeyo ilaahay ha nacdalo kiristaanka iyo yahuudda eh xabaalihii ambiyadooda ayay masaajid ka dul sameeyeen wuxuu rasuulku ka digayaa calayhi salaatu wasalaam yuxadiru maa sanacuu waxay sameeyeen buu ka digayaa dad tawxiidka garab maray oo la yimi waxyaabo tawxiidkii ka hor imanaaya oo macnihii sabab iyo wasiila u ah tawxiidkii inuu meesha ka baxo ayaa rasuulku wakhtigaa calayhi salaatu wasalaam uu ka digayaa oo uu markaa habaaraya rasuulkeenna sharafta le calayhi salaatu wasalaam jundub ibnu cabdilaahi albajalina jundub ibnu cabdilaah isaguna waa garanaysaan xadiidkii saxiixa muslimka oo wuxuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam intaanu dhiman shan ka hor shan yoom ka hor ayaan maqlay isagoo hadlaaya markaa hadalkuu jeediyey iyo khudbadduu jeediye waxaa ka mid ahayd dadkii idinka horreeyey xabaalaha nebiyadooda ayay masaajidda ka dul samaysan jireen ay ku cibaadaystaan dabadeetana siday sidaa u wadaan baa kolka dambe ay caabudi jireen makhluuq ah oo ilaahay jalla wacalaa ay kaga kufriyi jireen masaajidda qubuurta masaajidda ha ka dul samaysanina arrinkaa waan idiin diidayaabaa rasuulku lahaa calayhi salaatu wasalaam sidaa awgeed baa walaalayaal qof kaste oo inaga mida waajib waxa ku aynu tawxiid ka fahmo inuu xaqiijiyo inuu ilaahay jalla wacalaa ku caabudo dacwaddana in tawxiidka laga bilaabo addacwa ila tawxiid baa waajiba waayo dacwaddu waa inay waafaqsanaato tii rasuulka calayhi salaatu wasalaam dacwaddii rasuulkuna waxay ka bilaabantay kuna dhammaatay tawxiidka ayay ku dhammaatay ee ka bilaabantay kuna dhammaatay dadkana in tawxiidka loogu baaqo ayaa waafaqsan xikmadda sidaasaa fiican sidaasaa ilaahay jalla wacalaa uu raalli ka yihi maxaa u daliila waxaa u daliila rabbi qur-aanka wuxuu kaga warramay suuratu luqmaan nin luqmaan la odhan jiray oo ilaahay uu sheegay inuu xigmad siiyey dardaaran qiimo badan oo kolkaa inankiisa siiyey ayaa ilaahay jalla wacalaa uu qur-aanka inoogu sheegay dardaarankaasi qiimaha uu lahaa darteed ayaa ilaahay qur-aanka inoogu sheegay si aynu u qaadanno oo ugu camalfallo wuxuu yidhi yaa bunaya laa tushrik billaah inna shirka la dulmun cadiim wuxuu ka bilaabay inankaygiiow laa tushrik billaah ilaahay haw shirki samaynin yacnii ilaahay keliye oo cibaadada rabbi u gaar yeel oo wadaajinta iyo shirkigoo ka soo hor jeeda tawxiidka iska ilaali waayo shirkigu waa dulmi iyo meelka dhacaad iyo aada u weyn weeyaan luqmaan ilaahay hadduu sheegay inuu xikmad siiyey ee isla markaana uu ku bilaabay tawxiidkii waxaa halkaa laga qaadanayaa in dacwadda iyo yeedhmada iyo dardaaranka tawxiidka lagu bilaabaa inay tahay caynulxikma sida xikmadda waafaqsan inay tahay qof kasta oo yidhaah dacwad baan ka shaqaynayaa ama dacwad baan wadayaa oo waxa weeye xaqaa ilaahay aan difaacayn oo aan dadka u faahfaahinayna dariiqii rasuulka calayhi salaatu wasalaam kuma socdo waayo nebigeenna muxameda iyo rusushii ka horraysoo dhammi waxay dacwaddoodu ahayd mid tawxiidka ku binaysan oo dadka tawxiidka loogu baaqayo wax alle wixii ka hor jeedee tawxiidkaa burinaya ama dhaawacaya ee dhammaystirnaantiisa meesha ka saarayana way la dagaalamayeenoo ummadda way uga digayeenoo way ka maaragtay way ka ilaalinayeen walaalayaal intaa haddii aynu garannay waxa aan wax ka yar baraarujinayaa oo aan ku soo khatimaya anigoon jeclayn inaan idinku dheereeyo akhtaa'u nnaasi fi tawxiid qalado badan ayaa tawxiidkaasi aynu soo sifaynay aynu ka gallaa innagu oo dadku ay ka galaan inta badanna qaladka ah dadka waxa ku kalifayaa waa garasho la'aan iyo jahli ay kaga sugan yihiin weeyi inta faraha badan sidaa awgeed baa waxaa la gudboon ducaadda iyo culimmada iyo dadka iyagu garanaya ama dadka wuxu sheegi karaa inay dadka xasuusiyaan oo arrimaha ay ku baraarujiyaan waxaa ka mid a walaalayaal qaladada waaweyn ee walaalaha qaarkood ay galaan sarfulcibaadati ligayr illaah cibaadaadka wax ka mida in makhluuq la siiyo oo cibaadada haddii ilaahay oo keli leeyahay jalla wacalaa makhluuq in loo leexiyo oo la siiyaa waxay noqonaysaa qalad aad iyo aad u weyn bay noqonaysaa cibaadooyin badan oo makhluuq la siiye ayaynu aragnaa ama arki jiray ama meelo badan ka jirta waxaad arkaysaa iyada oo markaa wax loo gowracayo makhluuq gowrucu waa cibaado ilaahay oo keliya wax loo gowraca waxaad arkaysaa iyadoo jin wax loo gowracayo waa shirki oo ma bannaana iyadoo dad dhintee wax loo gowracayo waa shirki oo ma bannaana waxaad arkaysaa iyadoo makhluuq la baryaayo oo la weydiisanayo ilaahay mooye cid kale waxaanay tari karin oo la weydiisanayo carruur ama la weydiisanayo cuud ama la weydiisanayo caafimaad ama la weydiisanayo dembi dhaaf iyo janno iyo naarta inuu kaa badbaadiyo wixii la mida kullu daalika ma bannaana baryadu waa cibaado ilaahay oo keliya la baryaa ilaahay baana baryadiisa lagu baahi baxaa rasuulkeennuna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam adducaa'u huwa alcibaada xadiidka saxiixa ah ducadu waaba cibaadadii iyadaaba cibaado ah oo damiirka huwa damiirulfasli baa laydhaah waxyaabuhuu faa'iideeyena xasrin baa ka mid a waxay ka dhigan tahay iyadoo la yidhi adducaa'u ducadu huwa isaguunbaaba alcibaada cibaadadiiba iyadaa ah marka waa meelaha ugu muhiimsan ducadu cibaadada cibaadooyin badan baana iyada qudheedu ay koobsanaysa sidaa awgeed baa ma bannaana qof dhinta in la baryo ama qofku awliye u yeedho uu baryo ama uu yidhaahdo awowyaday baan baryayaa ama uu makhluuq weydiisto haba noolaada hadduu doono eh waxaan ilaahay mooye cid kale aanay bixin karin waxaa ka mid a walaalayaal qaladada dhaca kelmadda la yidhaahdo kelimatu tawxiid oo laa ilaaha ila allaahu ah ee macnaheeda in si qaldan loo fahmo waayo kelmaddaa qiimaha badani sidaynu tilmaannay waxay macnaheedu yahay ilaahay unbaa xaq lagu caabudaa ilaahay oo keliya jalla wacalaa ayay cibaadadiisu xaq tahay cid kale oo ay cibaadadiisu xaq tahay ma jirto haddii haddaba lagu macneeyo laa ilaaha mawjuudun ila allah ilaahay mooye ilaah kaleba ma jira haddii sidaa loo macneeyo sida dad badani u macneeyaan qalad bay noqonaysaa waayo macnaha ay sheegaysaa ma aha kaa macnaha ay sheegaysaa waxa weeye ilaahay oo keliya cibaadada mutaystay cid kaloon ilaaha xaqa ahayn oo cibaadada mutaysatay ma jirto hase yeeshee ilaahyo badan oo baatil ahoo dadka qaar ay ilaahyo ka dhigteen baa jira ilaahay baa qur-aanka ku yidhi daalika bianna allaha huwa alxaq wa anna maa yadcuuna min duunihi huwa albaatil ilaahay baa jalla wacalaa xaqah oo magaciisu xaq yahay oo sifaadkiisu xaq yihiin oo cibaadada isaga la caabudaya ay xaq tahay waxa ilaahay jalla wacalaa kayrkii ay caabudayaanna waa baatil weeye xaqdarra iyo baatil iyo gardarra ayay ku caabudayaan haddii loo fasiro kelmaddan laa ilaaha ila allah mid la ateecaa ma jira ilaahay mooyaane iyaduna waa qalad waayo macnaha noocaasa sheegi mayso haddii loo fasiro ilaahay unbaa wax abuura ama ilaahay unbaa wax arsaaqa tasaata noocaasna sax ma aha waayo macnaha kelmaddani sheegi mayso waxayse kelmaddani sheegaysaa ilaahay baa cibaadada xaqu leh ilaahay inuu ina abuuray oo ina arsaaqay taasi waxa weeye waxay ka mid tahay noocyada tawxiidka waa arrin weyn laakiin macnaha laa ilaaha ila allah kaa ma aha walaalayaal waxaa ka mid a qaladada dhaca alquluwu fi saalixiin dadka saalixiinta ah ee wanaagsan in lagu talax tago dadka saalixiinta ah ee wanaagsan ee ilaahay jalla wacalaa ateecaya waxayna saaran inaynu jeclaanno qofkii wanaagsan ka iska keenkeenaya maaha ama iska sheeganaya qofkii wanaagsan ee wanaag ka muuqdo ilaahay dartii inaynu u jeclaanno weeye inaynu u ducayno weeye wixii khayru ina dheer yahay inaynu ka qaadanno weeye laakiin in lagu xadgudbaa dadka dhintay ma bannaano oo dadka wanaagsan oo derajadii ilaahay yeelay mid ka sarraysa la gaadhsiiyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ahaa afdalu lbashar basharka kii ugu fadliga badnaa oo ahaa sayidu waladi aadam ciddii nebi aadam calayhi salaatu wasalaam ka farcan sayidkoodii ahaa ayaa waxa weeye wuxuu diidey in isaga lagu talax taga ayuu diidey wuxuu rasuulku odhan jiray calayhi salaatu wasalaam laa tuturuunii kama atrat innasaara bnu maryama innamaa ana cabdun faquuluu cabdullaahi wa rasuuluh ha igu talax tegina sidii kiristaanku ciise bnu maryama ay ugu talax tegeen waayo kiristaanku ciise way ku talax tegeen calayhi salaam ilaa ay qaarkood yidhaahdeen waa ilaahay qaarkoodna ay yidhaahdeen waa ina ilaahay qaarkoodna ay yidhaahdeen waa haalisu halaatha marka waxa weeye ha igu talax tegina addoonkii ilaahay baan ahay addoonkii ilaahay iyo rasuulkiisiiyow idhaha taasaa sharaf iigu filan halka ilaahay idhigay haydhaafinina sidaasaa nebi maxamed lahaa calayhi asalaatu wasalaam waynu garanaynaa inan baa maalin buraanburaysay oo rasuulka agtiisa calayhi asalaatu wasalaam markaa ka buraanburtay hadalkeedii bay wadoo kolkaasay tihi wa fiinaa nebiyun yaclamu maa fii hadi waxaa nagu jira nebi og wixii berri dhici doonay tidhi wuxuu rasuulku yidhi calayhi asalaatu wasalaam kelmaddaa iska daayo iska wada tii aad lahay buraanburkaaga iska wada oo laakiin taa iska daa baa rasuulku yidhi calayhi asalaatu wasalaam riwaayad kale waxay sheegaysaa laa yaclamu maa fii kadin ila allah waxaa berri dhici doona ilaahay mooye cid kale ma oga marka rasuulku calayhi asalaatu wasalaam haddaan lagu talax tegi karin famaa baaluka bikayrih ciddii kale maxaad u malaynaysaa dad fara badani talax tagay dadka wanaagsan ku talax tagayaan ayaa sabab u noqota inay waxa weeyaan diintooda seegaan oo tawxiidka ay weydaartaan walaalayaal waxaa ka mida qaladada dhacee tawxiidka waxyeelaya ama se dhaawacaya qardhaasaha markaa in la xidhoo la isticmaalo waa arrin bulshada miyi iyo magaalaba lagu arko laakiin miyiyaday hadda u badan tahay ma bannaano qardhaasaha in la xidho waxaana u deliila rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadalkiisa uu yidhi man tacallaqa tamiimatan faqad ashrak qofka qardhaas iska laalaadiyaa shirki buu sameeyey baa rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam halkaa kolkaa waxaynu ka qaadanaynaa qardhaas qofku inuu xidhaa isagu ama uu ilmihiisa yar u xidho ama uu xataa xoolihiisa u xidhaa inaanay bannaanayn haddii qur-aan ku qoran yahay ka warran haddii qur-aan ku qoran yahay shirki lagu sheegi maayo laakiin in la xidho ma aha oo qur-aanka sida la ysugu daweynaya waa in laysku akhriyo ama biyo iyo wax la mida inta lagu akhristo lagu maydhoo la cabo ama qur-aanka laysku akhriyo dabeeta la ysmariyo in lagu camal falo ilaahay lagu caabudo lagu tukado laakiin inaynu qaabkaa isugu daweyno intaynu warqada ku qorqorro oynu laalaabno inaynu xidhanno oynu idhaa qur-aankii qaabkaasaanu isugu dawaynaynaa deliil ma laha nebi maxamedna kama sugna calayhi asalaatu wasalaam saxaabadiisii sharafta badnaydna kama sugna waa mid waa ta labaade qur-aankii haddii halkan la sudho ta noocaasa qur-aankii bahdilaad baa ugu sugan oo qofkii waxa weeye isagoon daahir ahayn baa laga yaabaa inuu dee qur-aankii xidhnaado waxaa dhici karta inuu suuliga la galo waxaa dhici karta ilmo yaroo nijaasta iska hagaajin karayn in lagu xidho ama neef xoolaaba loo xidho arrimaha noocaasina waxa weeye sax ma noqonayaan walaalayaal waxyaabaha tawxiidka markaa dhaawacaya waxaa ka mida ilaahay cid aan ahayn in lagu dhaarto ilaahay unbaa lagu dhaaranaya man kaana xaalifan falyaxlif billaahi aw liyasmut sidaasaa rasuulkeennu yidhi calayhi asalaatu wasalaam qofka dhaaranayaa ilaahay ha ku dhaarto ama ha iska aamuso ma bannaano inaad ku dhaarato aabbaha iyo hooyada iyo tolka iyo qoodhaa iyo xeradaa toona xilaha inaad ku dhaaratana hadalkiisaba daah ilaahay oo keli unbaa lagu dhaaranaya haddii lagu dhaarta ilaahay cid aan ahayna shirki inay tahay baa rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam tawxiidka markaa waxyeelaya walaalayaal waxyaabaha tawxiidka dhaawacayaa ama qaladada dadku tawxiidka ka galaan aad iyo aad bay u badan yihiin kuwa aynu sheegnaa ka mid ah sixirkaa ka mid ah waa inuu qofku sixirkii barto ama dadka sixro ama mid saaxiro falalawa intuu u taga uu idhaahdo qofkaasaan ka ammaan waayay i sixir ta noocaasi waa gaalnimo weeye mana bannaana qofka samaynayaana waa qof mufsida oo wax fasahaadinaya weeye waxaan walaalayaal ku soo khatimayaa baaraka allaahu fiikum ilaahay jalla wacalaa ha laga cabsado ha la ogaado tawxiidkani inuu yahay asalkii islaamka ha la ogaada in imtixaanno badani ay soo socdaan oo lagu qaadi doono oo marka qabriga lagu dhigo ee ciidda lagugu rogo laba malag baa kuu imanaya way ku soo fadhiisinayaan su'aalahayna weydiinayaan waa man rabbuk waman nebiyuk wamaa diinuka man rabbukadaasaa tawxiidkaynu sheegaynaa uu ku jira qofkii aan fahmin een tafaasiishiisa aad u raacraacin ee aan xaqiijin waxaa dhici karta itixaankaa adag ha dhow inuu waxa weeyaan markaa ku dhaco ilaahay khayrkiiyo wanaagga hayna waafajiyo innagana ilaahay jalla wacalaa wuxuu inoogu nicmeeyey inaynu nahay dad ahlu tawxiid oo laa ilaaha ila allahu qirsan laa ilaaha ila allah moxamedun rasuulullah dad qirsan baynu noo muslimiin ah oo ahlu tawxiid ah oo ilaa aabbayaasheen iyo awowyaasheen iyo kuwii ka sii horreeyey baynu ka dhaxalay alxamdu lilaahi calaa daalik laakiin tawxiidku wuu jabaa sida weysadu u jabta ayaa tawxiidku u jabaa ma aha macnaheedu qofku hadduu muwaxid noqdo inaanu weligiiba tawxiidkaasi waxba noqon ahayn waxyaabo buriyaa jira siday salaaddu u leedahay wax jebiya ee weysadu ay u leedahay wax jebiya ayaa tawxiidkuna u leeyahay wax jebiya sida awgeed baa waajib waxa qof kaste ku ah si uu u badbaado inuu tawxiidkiisa ilaashado wixii jebinaya oo shirkiga aynu sheegayna uu ka mid yahay inuu ka fogaado oo iska ilaaliyo ilaahay khayrkiiyo wanaagga hayna waafajiyo dembigeennana ilaahay ha dhaafo kii waalidkeen ilaahay ha dhaafo صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته